halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somaly dot com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa caways talaadaha bisha maarjna waa afar iyo labaatan sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaa ad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdiyo sahre ciidla nuur
wacyigelin fiican oo caafimaad oo loo sameeyo dadka meel kasta ay joogaan ama magaalaha joogaan ama miyiga joogaan in xoog loo qaado si markaas uu qofku u ogaado maanta qofka soomaaliga oo miyiga ku nool waxa laga yaabaa inuusan garanayn faa'iidada ay leedahay gacmaha u dhaqanayo kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdiqali siciid faarax oo ka howlgala cusbitalka guud ee magaalada boosaaso oo marti noogu ah xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kaleed barnaamijka caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo fayadhowrka
sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale marka horese warkii caalamka fiidnimo wanaagsan markala dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaagoo idinkaga imanaya magaalada washington nadaafaddu waxay qayb weyn ka tahay fayaqabka bulsho walba magaalada boosaaso waxaa ku yaalla xeryo dhowr ah oo aanadaf xeryo dhowr iyo soddon kor u dhaafaya halkaasi ay ku nool yihiin dad barakacyaala xaaladda caafimaad ee xeryahaasi ayaa hadda ka wanaagsan sidii hore marka dadkii marka dadka xeryihii aanade marka dadka xeryuhu ay iska xil saareen nadaafaddii deegaanadooda wariyaha boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kaga hadlaysa arrimahaasi xeryaha ay ku nool yihiin barakacyaasha magaalada boosaaso ayaa waxaa ka jira ololo looga hortegayo nadaafad xumada taasoo ku wajahan maaraynta qashinka biyaha iyo weliba in la helo cunto caafimaad qabta barakacyaasha ayaa lagu tilmaamaa dadka ugu liita ee ay saamaynta ku yeelato xanuunada ka dhasha fayadhowr xumada ka timaada nadaafad darada xiriiryaha barakacyaasha ee magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in barakacyaasha iyo dowlada hoose ee degmada boosaaso oo ay iska kaashadaan nadaafada xeryaha barakacyaasha iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyana ay si wada jira u qaadeen olole looga hortegayo nadaafad xumada cali barre ismaaciil xeryaha kaamanka magaalada boosaasana qashinku intuu ku jira baana cudur ku jira moogta hadda asbuucyadii ugu dambeysay waxaan ku qaadnay soddon iyo toddobada kaan oo magaalada boosaaso wadada dheer oo madaxtooyada gasha ayaan olole ballaaran ka qaadnay waxaana way aad iyo aad baana ugu guulaysanay umana aana kala harin maxaa dowladda hoose iyo dowladda hoose aanu ka kaashanayna xagga markaas ama nabadgelyada ha noqoto iyo xagga baabuurta labadaba iyo xagga agabka alaabta wax lagu uruurinayo wax lagu qaadayay marka taas waxa weeye waa mid annaga nagu qusaysa inaan haddii jeerana aan ku wacdigelinno ummadayada oo musqulaha hala mayro biyaha nadaafadda berkadaha madax bannaan oo maaragtay aan daboolayn oo wasaq caleynta ka soo baxa in magaranaysa kulliin aan ka qaadno dowladda hoose oo marka aan maaragtay kumayo annagu fayadhoorka waa soo marray muddo badan baan ka shaqaynaynay haddana waxa aad iyo aad baan ugu guulaysanay ma haddana waxaa iska leh oo iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda hoose moogta annaga waxaanu nahay gacnihii daba joogay oo hawshaas maamulayay baanu nahay waxaad ii sheegtay dowladda hoose in dhinaca amniga iyo gaadiidka iyo aynay ka caawisay bal xooggii guraaya qashinka oo ololahan ka qayb qaadanayay xaggee ka yimaadaan bulshada way soddon iyo toddobada kaani magaalada boosaaso ayaa magaranaysa awooddaas ka lahaa ilaah baana mahad leh waanu ku guulaysanay rag iyo dumar dhallinyaro odayaal looma kala harin aad iyo aad baana ugu guulaysanay haddaa aragtid waa ku soo marinaynaa kormeer baanu kugu soo samaynaynaa goobihii aan wax ka qabanayna aad iyo aad baanu garanaysaa dowladda hoose ay nagu ammaantay annagoo waxa baalashi baanu nahay baalashana waxa weeye waa waxaa ku duuli lahayd moogta marka taa iyadoo tahayna mahad weyn baan ugu qabnaa haddana wixii dhiman insha allah waa israacinaynaa diyaarna waxaan u nahay inaan nadaafadda ka shaqeyn sababta annagaa kuna nabadfad moogta dhinaca kale waxaa magaalada boosaaso ka jira shirkado qashinka u xil saaran oo wada shaqayn la leh dowladda hoose ee degmada boosaaso waxaana ay shirkadahani leeyihiin gaadiid qashinka qaada iyo goobo ay u asteeyeen in qashinka la geeyo magacayga xasan maxamed maxamuud baan la yidhaahdaa waxaan ku magac dheerahay dhalo anugu waxaan nahay shirkadda aan la aamin magaalada qashinka ka qaada qashinka garbiska qalalan baan qaadnaa dareeraha dad gooniya qaada annagu waxaanu shaqaynayn dhowr iyo labaatan sano waxawaaye goobaha loogu talagalay oo qashinka laga qaadaya waxaa keena gabdhaha keena magaalada laga soo haaqaa meeshaasay dhigaaniin meeshaasaan ka qaadnaa meelaha aad dhigtaan waa imise goobood maxay ka samaysan yihiin balse hur naga sii waxay ka saamaysan yihiin waa meel loo dhisay oo loo hagaajay oo dowladda hoose dhistay waxaa la dhigay haamo iyadana waa lasoo wareejay waxay leedahay meeshii boqol iyo la seexdo iyo berked waa imise goobood waa sagaal goobood sagaalka goobood baa lagu ururiyaa oo aan ka qaadna xagee laga keenaa qashinka qashinka magaalada dhexdeeda waxa waaye waxaa laga keenaa raashinka dhaca ama dekada laga soo qaado ama magaalaga ha laga qaade annagaa maca daawadu waa ku jirta annagaa qaadna waxaan geynaa goobaha qashinka lagu gubo taasaa noo raacda annaga wixii dekada ka soo degaaya oo ama maraakiib ha noqoto ama dooyo ha noqoto wixii wax lagu keeno baa la jeexaa waxaas baa la soo ururiyaa kulli xaafadoo wixii maaragtay ganacsiya wax alla wixii la jeexo oo wasaq ah meeshaas goobahaas la isugu keena goobahaasaan ka qaadnaa xagee geysaan marka waxaa jidha goobaha la geeyo marka qashinka la geeyo waa la gubaa dab baa la saaraa marka dabka la saaro gaarigu waa soo noqdaa sidii buu u qaadaa meeshii buu ku shubaa see kilomitr u jidhaa magaalada boosaas meeshaas
waxay u jidhaa midna waxay u jidhaa toddoba midna lix goobood laba meelood baa la kelgeeyaa magaalada labada daafood oo midna xagga bariga ah midna xagga koonfurta baa la kala geeyaa labada meelood baa qashinka loo qaybiyaa waa gartay shaqaale aad u fara badan baa ka shaqeeya aan u maleynaya oo idinka in la shaqeeya kambaniga shaqaalaha waardiyaha maahe waxaa ka shaqeeya soddon qof oo goobaha jooga oo aan baabuurta ka harin
sanooyinkii hore waxaa xeryaha barakacayaasha ka abuurmay cudurro ay ka mid yihiin shubanbiyoodka jadeecada iyo wixii la mid ah waxaase muuqata in arrimahani iminka ay yaraadeen sababo la xiriira nadaafadda biyaha iyo goobaha deegaanka oo ay wax badani iska bedeleen sida uu v o e u sheegay guddoomiyaha kaamka barakacayaasha ee bariga magaalada boosaaso daahir maxamed cali faadumay haddaan kuu sheego waa runtaa horay aad dadku waa ugu dhibanaayeenoo waxay fariisan jireen guryaha kaamanka bannaanadu ay fariisan jireen daacuun shuban waxyaalo badan baa ka dhici jiray laakiin hay-aduhu musquulay u qodeen musquulahay u qodeen kuwo taya badan le maahanoo gododkoodu waa gaagaaban yahay boqolkiiba boqol markaan kuu sheego laakiin dadku iyagaa iska xanaaneeyo waxay sameeyeen iyagaa iska xilsaaray dadkii kaamanku waa ku ilbaxeen hawshii waxay sameeyeen baabuurka dhuuqidda u yeeraan oo dowladda hoose maya dowladda hoosena gacan bay ka siisay waa u soo diraan laakiin qarashka iyagaa iska bixiya oo dadku ayaga macnaha dhibaatadii markay arkeen ilaa intee mitir ku qiyaastay ma badnaa laba mitir ama saddex mitir kan u dheer baa saddex mitir ah midka u dheer waa saddex mitir ma ciyoogu buuxsamaa ayaga iska isku taxallujiya qaar baa isxil saara ayagu godad qota loo daboolaa oo loo daboolaa intay godadka qodaan baa iyaga loo dib loogu daboolaa guddoomiyaha kaamka bariga magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in maalmaha qaarkood ay barakacayaasha u sameeyaan wacyigelin ku wajahan nadaafadda waxaan samaynaa jamcooyin jamco kasta waa samaynaa waa marba gudi waxaan u samaynaa ku wareega kaamanka waa dowladda hoose waa nagala soo qayb gashaa sida xildhibaanka arrimaha bulshadoo kale oo kormeer ballaaran ku sameeyo aan ka joogsanba oo aad noola shaqeeya marka dadku hadda iyagaa isku tashadeen aad moodaa dhinaca nadaafadoo kale hadda wax badan baa ka bedelmay aad iyo aad ayaga dadku marka la barbardhigo sanooyinkii hore maxaad is leedahay nadaafadda way ka bedelmeen sanooyinkan dambe boqolkiiba boqol meelihii qashinku dhammaan jira dadku hadda guryaha ba ka dhisteen waa seexan karaa boqolkiiba boqol hay-adaha caalamiga ah qaarkood ayaa waxa ay barakacayaasha ka caawiyaan hirgelinta bara caafimaad kuwo waxbarasho biyo nadiifa iyo goobo qashinka lagu ururiyo iyo guryo deegaan inkastoo qaar ka mida barakacayaasha ay weli ku nool yihiin guryo cooshad ka samaysan faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
magaalada muqdisho waxaa jira shirkado soomaali iyo turkiba isugu jira oo qashinka ka qaada magaaladaasi waxaanay arrintani kaalin weyn ka ciyaartay nadaafadda magaalada iyo fayaqabka dadka caasimadda ku nool wariyaha v o wda ee muqdisho axmed xasan culaad ayaa la kulmay cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhalinyaro iyagoo samaystay shirkad qashinka qaada oo ka howlgasha laba degmo oo ka mida magaalada muqdisho cabdirashiid waxa uu marka hore ka hadlayaa goortii ay shirkadaasi hawsha bilowday
bismillaahi waxaan bilownay sanadii labada kun saddex iyo tobankii aakhirkeedii annagoo dhalinyaro badana aa isu tagnay waxaan fikirnay waan abaabulnay inaan nadaafadda gobolka banaadir aan qayb ka qaadano waxaan abaabulnay in jidadka qashinka lasoo dhigay aan u qaadno waxaan abaabulnay in aan ka qaadno guryaha xaafadaha inaan ilaa aan gaadhsiino inaan gurigii lambarino bac aan siino qashinka aan idhaahdo ku shub bacdaas oo aan ka qaadno wiil kaste laba mar maadaama aad sheegteen inaad abaabul badan aad samayseen qashin fara badan oo magaalada ama waddooyinka ha noqdaan ama xaafadaha ha noqdaan aad qaadeen yaa gacan idinku siinayay marka inaad hawsha noocaasa aad bilowdaan cid gacan nagu siisay haba yaraatee ma jirto ganacsato oo dhaqaale haysata naguma siin maamulka gobolka banaadir qayb ka mid ah oo nadaafadda shuqul ku leh bartem ayaan la nahay waxaan fasax ka haysanaa gobolka banaadir oo leysan ka haysanaa inaan qashinka qaadno meelo badan oo aan garaacnay sida u n habitatka oo qaybta nadaafadda qaabilsan macnaha kamaanaan helin wax dhiirigelin ah magaalada muqdisho waxay soo martay iyadoo qashinka sida boorta oo u yaallo hadeerna waad dareemi kartaa xaafadaha annagu aan ka shaqayno sida boondheere shibis waad dareemi kartaa colaad qashinkoodu sidii uu yahay markii laga hadlayo kale hadda nadaafadda magaalada muqdisho oo kale degmooyin badan qashinka inta badan waa laga qaadaa waxaan aragnaa gawaari waaweyn oo turkigu leeyahay ama haamo waaweyn oo waddooyinka dhinac yaal oo qashinka lagu shubayo marka hay-adaha turkiga oo kale wax xiriira mala leedihiin oo qashinka ama nadaafadda ka shaqaynaya maya wax xiriira oo aan la leenahay turkiga qaybta oo nadaafadda qaabilsan ma jirto waxaa xiriir la leh gobolka banaadir qaybta nadaafadda annagu waxaan nahay bareebad maalin kasta labada degmo oo hore aan kuugu sheegay waxaan ka qaadnaa min afar kaariko oo qashin ah waxaan geynaa goob loogu talagala qashinka
maadaama ay sidaa ay tahay hadda nadaafadda in muddo aad soo wadeen sidaad sheegteen goobaha hadda aad ka shaqaysaan oo kale masalan lacago ay ama aad ka qaadaan qashinka ama dhaqaalo kale ood ku bixisaan ma jiraan haa waxaan leenahay xafiisyo waxaa ka shaqaynaa gaadiidaan leenahay xamaaliya shaqeeya waxaan leenahay dad mucayim ah oo guryo laba kun oo guri oo aan tiro koobnay oo aan qornay oo aan qashinka aan ka qaadno oon ugu talagalnay service yar oo bishii afar dollar inaan ka qaadno labada kun oo guri waxaa seef ka noqotay lix boqol oo guri kun iyo afar boqol waa kabna annagaa kabna oo jeebkeena ka dhiibna dadka xoogaa hal sano iyo bar kadib waxaad u malaysaa inay soo fahmayaan inay qashinka laga qaado ayna iska bixiyaan khidmada yarta oo afarta dollar oo loogu talagalay gaadiidka iyo xafiiska iyo canuga oo xisaabiyaha ah afartaa dollar hadda boqolkii soddon ayaan ka helnaa toddobaatanna weli annagaa kabno
ma ku tala jirtaan hawshaan inaad sii ballaarisaan oo abaabulkeeda aad sii wadaan si magaalada ay u si magaalada ay nadiif uga noqoto wasaqda ama qashinka laamiyadoo kale ama xaafadahoo kale lagu soo qubo aad iyo aad aad iyo aad waa ku tala jirnaa waa u dhabar adeegnay kharash badan ayaan ku bixinay dakhli badan ayaan ku bixinay rajadaynuna boqolkiiba toddobaatan waa ay noo fiican tahay hadda waxaa noo bilowday wadahadal qolooyinka u n ka qaybta nadaafadda wadahadal ayaa noo bilowday gruubkayna qayb ka mida oo guddoomiyahayna nairobi ayaan hore aaday oo la kulmay marka rajadaynu hadda waa waa isfahmoweynaa
magaalada muqdisho oo kale markaad fiirisaan oo kale waqtiyadii hore iyo hadda maxaa farqiga u dhexeeya dhinaca nadaafadda oo kale wax weyna u dhexeeya wax weyna u dhexeeya maalinka aan bilaabaynay inaan xaafad ka qaadno qashin oo aan afar doolaraan bishii kaa qaadayna aan nidhi dadku aaday ula yaabanaayeen waxay ogaayeen qashinka iyadoo lacag lagu daro hadda laakiin dadku waa ay soo fahmayaan shirkado badan ayaa la sameeyey oo qashinka qaada dad badanaa wax isku dayey waa kala ordeen markay u adkaysa waayeen laakiin annagoo dhabar adeegnay aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaan guulaysan doonno ugu dambayntii maxaa isleedihiin hawshaanu waad ka gaari kartaan hadafka ugu dambeeya natiijo weyn haddii oo aan ku adkaysano oo dadka shacabka oo hadda aan ka qaadno aan ka qaadno qashinka aan sii adkaysano waxaan gaaraynaa horumar dhaqaale horumar nadaafadeed horumar dhinac kastale oo aad taabanayso ayaan tiigsanaynaa siddeedda biloodoo soo socota waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed cali yuusuf oo ka mid ah dhallinyaro is-abaabushay kana shaqaysa dhinaca nadaafadda magaalada muqdisho una warramayey barnaamijka waa go-aankaada idaacadda v o eda aada mahadsantahy
kaasi wuxuu ahaa axmed xasan colaad oo inaga socodsiinaya xubintaasi uu waraysiga ah la soo yeeshay cabdirashiid oo ka tirsan dhalinyaro iyagu leh shirkad qashinka ka qaada magaalada muqdisho zahraay dhinaca kalena xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa jira guddi u qaabilsan faya dhowrka oo dadka ka wacyigeliya islamarkaasna u abaabula koru qaadidda caafimaadka guud ee xeryaha inkastoo dadaalkani uuna ku filayn xeryaha oo dhan haddana waxaa jira dadaalkaasi in guddigu uu mar walba wado wariyaha v o eda dhadhaab ayaa la kulmay guddoomiyaha guddiga nadaafadda ee xeryaha liibaan rashiid waxaana uu marka hore weydiiyey kaalinta ay nadaafaddu ka qaadato fayaqabka
fayadhowrka ama caafimaadka guud ahaan marka laga hadlo ama nadaafadda waa iimaanka barkiisa waana umuhim qoys kasta oo ku nool qaxootiga annaga haddii aan guddinahay waxaan ka koobannahay qeybaha kala duwan ee bulshada hadday ahaan lahayn haweenka dhalinyarada dadka dada oo waaweyn oo iyagana xigmadooda iyo taladooda wax ka oolka u tahay guddiga waxyaabaha aan sameyno waxaa ka mid ah in tala bixin aan siino hay-adaha ku shuqul leh feedhowrka kana shaqeeya nadaafadda xeryaha waxaan qabanaa in aan soo ogaano ka tala bixinana meelaha in la isugu tago loo baahan yahay oo in laga qaado qashinka haddii aan tusaale kusoo qaato bishii hore waxaa jirtay meel geedo badan ay ka baxeen qashin badanna uu ka jiray oo dadka lagu faraxumeyn jiray gabdhaha oo kale marka waa isugu tagnay hay-ado kala duwanaan la kaashanay un-ta iyo qeybaha kala duwan hay-adaha waxaa dhacday in geedihii iyo qashinkii meeshii loo guro si loo badbaadiyo hablihii yaraa oo lagu kufsan lahaa nadaafadii iyo nadaafad daradii ee dhici laheydna laga qaado hadda waxaa ku jirnay xilli kulul xilliga kululaha waxaa haddana soo dhow xilliga roobaadka oo mar dhow imaan rabo waxaa mar ka shaqeynayna hadda inaan gurno kaakaaska ama baktiga oo meelaha kala duwan dadka ay ku tuuraan wacyigelin in loo sameeyo oo qoys kasto loo sheego meel cayiman inuu dhigo qashinka uu gurigiisa ka soo saaro halkii uu guriga hortiisa dhigan lahaa taas oo ka dhigan in guddigana ay halkaasi ka qaadaan oo hadhowdii meel la isugu geeyo in la dhigo goobo kala duwan waxyaabihii lagu shubi lahaa qashinka ama conteindaro gaar ah oo calaamadaysan oo calaamadii guddiga leh waxaa kaloo jirta in suuqaqa meelaha ah ku leenahay goobo oo biyaha laga koontaroolo si fayadhoorka si dhow loola socdo in biyaha qofka uusan ku daadinin wacyigelin laga siiyo meelaha dadka ay maraan qashinka in dadka maqaaxyaha iyo tukaamahana meel gaara ay ku sameeyaan inaan kala talinno tukaamada iyo meelaha ganacsiyada inay geedo beeraan nadaafadana ay ka shaqeeyaan waxaa jirtaa in guddiga intooda badan aanan lacag iyo wax la siiya aysan jirin oo si mutadawacnimo ay ku shaqeeyaan dhankaasna waxaana looga abuuraa shaqooyin sida in tuubooyin loo dhiso tuubooyinkaasna ay biyihii kaga gataan suuqa sidaasna waxgal ay ugu noqoto oo inkameka ay halkaas ay kaga helaan waxaa kaloo jirta marka laga hadlaayo fayadhowrka in aan ayagana wacyigelinta aynan ku ekeen keliya bulshada oo lala hadlo balse meelaha bulshada ay ku badan yihiin oo kale in khudbado looga soo jeediyo lagalana hadlo waxaa guddiga qaybka ah dad wadaada ah oo culimo ah oo iyagana masaajida ka sheego oo bulshada ku baraarujiyo in fayadhowrka ahmiyad weyn oo ballaaran uu bulshada iyo biicadaba ku leeyahay waxaa jirta mararka qaar in qaxootiga biyo la-aan ama biyaha ay yaraadaan waxaa dhacda marka marka xilliyada ay biyaha ay yaraadaan oo kale uu bato cudurrada sida jeermis kale oo maaragtay shumbiyoodka iyo in la arko taas waxaa looga hortegi karaa in bulshada wacyigelin ballaaran laga siiyo waxaa kaloo jirto in musqulaha qaarkood ay buuxsamaan waxaan marka hay-adaha kala shaqeynaa inaan soo ogaano musqulaha noocaas oo kale ah xaafadaha ay ku badan yihiin si aan uga codsano bulshada inay duugto dadka duuga marka waa dad guddiga ka mid ah oona hadhowda lagu qiimeeyo oona jantawaale ama wax lacag oo kooban ku qaato xagna waxay u noqonaysaa in guddigii lagaga farxiyo wax ay ku helaan si mutadawacnimo maadaama ay ku shaqeeyaan xagna waxay waxgal u tahay bulshadii iyo mujtamacii xagna waxay ku faanta waxay u tahay hay-addii oo maadaama ay bulshadii wax u qabato marka inahaasoo dhan iyadoo la eegayo ayaan fayadhowrka iyo iyo caafimaadka inay isu dhow yihiin oy wada shaqeeyaan aan aan bulshada ka dhaadhicina guddigiiden yaa idin maalgeliyo mise see u samaysmateen oo mataqaanaa iskugu xiranteen guddigan inta badan wuxuu ku samaysmay si mutadawacnimo ah hay-adihii ayaa soo bandhigay inay u baahan yihiin guddida noocaas oo kale ah waxaa lagu xiran yahay madaxdii ama guddiyadii kala duwanaa ee qaxootiga ka dhexeey ka shaqaynayay marka xaafadaha ayay imaadaan qaarkood dadka guddidaa waxay kamid yihiin dad xaafadaha matalo oo guddoomiyayaasha xaafadaha ayay iyagaba qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah hay-ado kala duwan oo bixiyo adeegyada sida kuwa dadka curyaamiinta oo kale iyagaa soo xulo hay-addaas soo xusho oo guddiga saasaa lagu soo daraa kuwa culimaa-udiinkana culimaa-udiinkaas soo xusho kuwa dhallinyaradan dhallinyaradaa soo xulo kuwa kalena hay-addaas soo xusho intaas ayay isugu jiraan wax lacaga ama khidmad aad ku shaqaysaan ma jiro mise si mutadawacnimo u shaqaysaan guddiga wuxuu ku shaqeeyaa si mutadawacnimo ah wax lacago mishaaro uu qaata male waxaanan ka ahayn in mararka qaarkood contractyadii aan hore kugu sheegay lagu siiyo sida musqulaha hadday buuxsamaan oo la duugayo iyo haddii la isugu tegayo meelaha qaarkood oo laga qaadayo qashinka iyo tuubooyinkii iyagana la siiyey dad guddiga ka mid ah oo tuubooyinkaasna ay biyaha ka gadaan dadka suuqa ku dhow ama ganacsatada halkaasna jantawaale ama wax lacag ah oo reerkooda masruufaadkooda uu uga soo baxo sidaan ognahay magaalooyinka oo kale waxaa jiro meelo qashinmada laiskugu geeyo amaba wax qashinka lagu kaydiyo oo meelaha yaallo taas ma ku fikirteen inaad magaalada dhigtaan meelo xarumo qashinka lagu kaydiyo ama ma jiraan fuustooyin qashinka lagu rido halkan xaryaha way kala duwan yihiin xarada hadda xagga dheere oo kale waxaa jirtay hay-ad aada uga taakuleyn jirto talyaani ahayd waxay dhigtay qalab waaweyn oo taambugyo ahoo meelo kala duwan la dhigay oo qashinka lagu gubo lagana qaado annaga laakiin waxa aan dadka ku boorino waxay ahayd in qoys kasta qashinka intuu gurigiisa hordhigi lahaa goob cayiman oo uu guddiga ka diyaargeeyo xaafad kasta in la isugu geeyo halkaasna wixii la gubi karana lagu gubo wixii kaakaas ah oo mataqaanaa wax baktiyey iyo waxaana laga jiido oo meelo godad oo magaalada ka baxsan lagu gubo tababaro ma u samayseen bulshada ama ma wacyigelin ma samaysaan si bulshada uga fajignaadaan dhanka caafimaadka kale ama waxyaabaha caafimaadka mataqaana fayadhowrka kale wax u geysan kara xagga tababarada anaga hay-adaha noo fidiyo oo hay-adda fayadhowrka u xilsaaran xarada keer laakiin waxaa dhacda guddiga iyaga wixii la baray waa inay dadkii dib ula noqdaan mujtamacii oo ay baraan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay tagaan xaafadaha mujtamaca meelaha kala duwan ay joogaanna ay kaga qayb galaan hadday noqon lahayd iskuulaadka hadday noqon lahayd xaafadaha hadday noqon lahayd meelaha ay goobaha dadka isugu yimaadaan oo tuubooyinka suuqaqa kulli intaba ma jiraan maalmo cayiman aada isleedihiin maalin heblo iyo maalin hebla iyo mataqana waa inay bulshada soo banaan baxaan sifa mataqaana caafimaadka wax looga qabto amaba qashinka magaalada mataqaana buuxidhaafyo kale wax looga qabto qeybahaas waxaa lo la yidhaahdaa ololo ololo bishiiba mar ayaa la sameeyaa ololaha oo dadka inay isu soo baxaan oo qashinkaas si mutadawacnimo ah dadkao dhan ay ka qayb qaataan keliya guddiga ma aha waxaa kaloo xusuusin mudan in guddiga dadka ka mid ah ay yihiin dad matalo xaafado kala duwan oo xarada ka soo baxo marka taa waxay fududaynaysaa in qof kasto si sahlan uu adeegii ama fariintii uu u gaarsiiyey waxaa guddiga qayb ka ah dhalinyarada oo iyadana baraha bulshada oo lagu kulmay internetka iyagana wacyigelinta dhankooda ka geysta
kaasi waxa uu ahaa liibaan rashiid guddoomiyaha guddiga nadaafadda xeryaha dhadhaab waxaana uu rameeyey wariyaha v o eda ee magaaladaasi adhaad xeradaasi aadan xasan tarax dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in habeenka khamiista aad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya fayadhowrka deegaanada soomaalida ee hamoogaanina haatana maxamedow bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasano heestii safiye iyo fanaanka cali najiib
indaheedu dumarka leekumadooda sanayso adubay ku daawataye jacayl daashaday kagacayl ku degay kagacayl ku degay indaheedu dumarka leekumadooda sanayso adubay ku daawataye adiga ku doorto kaliga ideeqe hadal iqagaliyo dhagahay gudeedaan amuurankaba madoontide eray eray eray eredabacabay dibnahaagu karayaan adiga ku doorto kaliga ideeqe hadal iqagaliyo dhagahay gudeedaan amuurankaba madoontide eray eray eray eredabacabay dibnahaagu karayaan dar aleega baa tahay murwa lagu dagaa tahay isutiyay dadkaba ruux deeqi baa tahay dar aleega baa tahay murwa lagu dagaa tahay isutiyay dadkaba ruux deeqi baa tahay dar aleega baa tahay mar walagu dagaa tahay isafiyay dadkaba arraxdeeqi baa tahay
fanaankaasi cali najiibi heesta safiyeynta haddaynu kusoo dhaafno haatana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijkeena dhalinyarada ee waa go-aankaaga waxay noo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta aynu ku eegeyno fayadhowrka waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha iyo tamarta cabdixakiim cigo guuleed iyo doctor cabdiqani siciid faarax agaasimaha isbitaalka daryeel ee magaalada boosaaso ugu horrayntii wasiirka biyaha iyo macdanta cabdixakiim cigo guuleed ayaa isagu aan weydiiyey inuu sharaxo heerka fayadhowrka ee soomaaliya waa tahay ee mudane bal ugu horreyntii kusoo dhawow barnaamijka haddaan adiga kugu bilaabo waxaad bal iiga warantaa maxaad ku cabiri lahayd ama aad sidee baad u dhigi lahayd heerka fayadhowrka soomaaliya sidaad ogtihiin soomaaliya biyuhu biyola-aan baa ka jirta xun inta yaree la haysta ee magaalooyinka maxaa dad ku badan yihiin lagu haystana biyuhu biyo nadiifa oo dadka maxaanaye anfacaan ma aha oo yani laga shaqeeca nadaafada sidaas laga shaqeeyey marka arrimahaasaan aada uga hadalaynay marka xaaladdu ma wanaagsana laakiin waa waa hawsha si aan wanaajinahay waa tahay isna khadka telefoonka ee magaalada boosaaso waxaa ku jira doctor cabdiqani siciid faarax ee doctor kusoo dhawow barnaamijka ugu horreyntii bal waxaad adna ka warantaa cudurrada ka dhalan kara ee nadaafad darrada ama fayadhowrka deegaanka oo xumaada waxa ay yihiin
walaale sahro waan dhowahay runtii way jirtaa fayadhowrka cudurro badan oo ka dhasha dhammaan waxaa ka dhasha cudurada loo yaqaano waterborne diseaseska cudurada biyaha jeermiska wasaqaysan oo aan biyaha nadiifsaneyn cabitaankeeda cunada qudheeda oo nadaafadeeda hooseyso ayaa cudurada noocaas oo dhan ba waxay ka dhalan karaan markii ay fayadhowrka ama wixii jeermiski uu ku badan yahay environmentkii ama deegaankii dadkiina ay ku hareersan yihiin ay aada ay ugu kontaturada yihiin marka waxay keenaysaa in cuduradaas oo dhan ay dilaacaan waa tahay marka waxaad iiga warantaa dhakhaatiir ayaa tihiin magaalada boosaaso dad intee la-eg oo cudurada qaba ee ka dhasha nadaafad darrada ayaa idinsoo gaara wiigii bishii ama sanadkiiba
horta annaga hosbitaalkan daryeel hosbitaal oo ku yaala magaalada boosaaso waa hosbitaal ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta deegaankan puntland ka howlgalay intooda badan runtii bukaano badan buu aqbalaayo qabtaa bishii bishaan hadda ugu yaraan kun iyo afar boqol oo bukaana baanu qabanay kun iyo afartaa boqol oo bukaanka inta u timaada cudurada infectionska cudurada faafa waa cudurada ugu badan oo deegaanka wasaqaysan ama deegaanka aan healthiga ahayn ka yimaada waa percentage aada u badan oo ay ugu horeeyaan cuduradan waxa weye akuyo diyaariyada oo ka dhalanaya jeriska biyaha aan nadaafada lahayn sidoo kale cudurada ka imanaya cunada oo food poisonka iyo waxyaalahaas oo dhan marka waa number aada u badan runtiina waa number waxa weeye ku xiran in wacyi caafimaad oo wanaagsan dadka la siiyo oo aqoontooda caafimaadka wacyiga caafimaada ee kor loo qaado ay ku baabi'i karaan aan isleenahay waa tahay dhegeysta ayaa khadka ku jira magacaaga ku bilow halkaad naga soo waceyso waxaa ku jira khadka oo si toosa barnaamijkan iyaguna uga qayb qaadanaya wasiirka wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha soomaaliya cabdicasiis waa cabdixakiim ciga guuleed oo isugu jooga magaalada muqdisho iyo doctor cabdiqani siciid faarax oo jooga magaalada boosaaso marka qofkeed jeclaan lahayd inaad su-aashaada weydiisid adoo magacaaga ku bilaabayo su-aashiiba
walaal waa mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullah intaas kadib magacayga waa mursal cali waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka iyo dhakhtarka mid hal su-aal baan weydiinayaa wasiir ku-xigeenka waxaan weydiin lahaa xamar biyaha laga cabo tusaale ahaan waa biyo magaalada muqdisho dhexdeeda ka qodan oo maaragtay faya dhowrkooda iyo biyaha caafimaadka macnaha inay lacabi karto iyo in waxba keenayaan aan maaragtay la hubin marka ceelasha biyaha oo kaleeto oo lagu talagala xamar inay biyaha ay siiyaan dawladda maxaa uga qorshaysan inay ceelashaas howlgeliso si dadka biyahana biyo nadiifa oo magaalada banaankeeda ka imaada ay u helaan ninka dhakhtarka waxaan weydiin lahaa waata u kaadi marka wasiirkaa ku jawaab wasiirkaa ku jawaaba haye wasiir mursal aad baa umaqsan tahay su-aashaadu su-aal fiican weeye runtii waxyaaba badan baa uga qorshaysan waa runtaa sidaas oo kale magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale waaweyn dalkaba biyo wanaagsan oo yani dadku cabaan standardka adduunka lamida lagama cabo dadkii ganacsatada ee ceelashada magaalada kule magaalada banaankeeda kulehi waxay ku dooreen sidii ay dadka u anbixin lahaayeen biyo u siin lahaayeen laakiin waxaa la waxaa waxaa loo baahan yahay in loo gudbo stagekii labaad oo ah in biyo nadiif ay dadku helaan arrintaas waa arrin aan aada uga shaqaynayno sidaan hadda anagu bishii lasoo dhaafay iyo maalmihii hadda lasoo dhaafayba xafladdii shalayna waan ka dhawaajinay waxaan dadaal ugu jirnaa sidii magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee populationka ku badan yihiin sida maxaa lahaye boosaaso gaalkacayo iyo kismaayo magaalooyinka waaweyn oo dhan sidaan sanadkaa waktiga waktigiisa ugu heli lahayn maxaa nahay biyo nadiif ah oo maxaa dadku ay cabi karaan si loo maxaa nahay dhamaystiro cudurada ka dhasha nadaafnimada biyaha waa tahay aad baad umahadsantaa hayee dhegeysta su-aasha kalead u qabto ee doctor cabdiqani maxaad weydiin lahayd doctor cabdiqani waxaan weydiin lahaa cudurada nadaafada xumada ka dhashay nabro waxaa jira tusaalaha kasoo baxo dadka xiliyada kulaylaha miya wejiga iyo kasoo baxo oo dadka qaar kasoo baxo cuduradaas cuduro nadaafad darro nadaradaas wax nadaafad darrada la xiriira miyaa mise waxaa waaye mataqaan wax kale oo aan nadaafad shaqo kulahayn oo kulaylka iyo waxsaasa la xiriira waa tahay doctor cabdiqani siciid faarax sida u dhigayo dhegeystahaasi hadalka waxaa jira cuduro badan oo jirka dadka ku dhaca hadday noqdaan kuwa isnidaamiska soomaalidu ay dhahaan daafka indhaha ku dhaca xiliyada qaarkood jir cuncunka nabaradaa soo baxaaya oo uu sheegayo hadda mursal marka cuduradaasi iyo sidee xiriir u leeyihiin bee-ada wasaqaysan waa su-aal wanaagsan oo aada u wanaagsan su-aashoo dhegeystuguda weydiiyey runtii cuduradaasi lababa waa u qaybsamayaan dhanka nadaafadda waa soo gelayaan oo qofku personal hygiene qofku hadduu nadaafad fiican leeyahay ama nadaafadiisu hooseyso way dhici kartaa in cuduradan dermatologiga ah oo maqaarka ku dhaca inay kasoo baxaan oo ay cuduro badan oo maqaarka nadaafad xumada ay sababtay way jiraan sidoo kale waa la dhihi karaa environmentga way khuseysaa oo heer kulka oo kale iyo markuu kaco waxa weye climate changiga ama isbedel cimiladu isbedesho way leedahay cuduro badan oo kinka maqaarka qofka biniaadanka dhibaato gaarsiinaya marka labadaaba way tahay haddii aynusan usoo noqono toobigeena ama mawduuceena khuseeye oo ah fayadhowrka de qofka biniaadanka oo nool oo maanta haysta biyo ku filan oo u cabo oo nadiifa wuxuu sidoo kale u baahan yahay inuu ku dadaalo nadaafadiisa shaksiga ah si uusan bulshadiisana meel ama door muhiima uga qaato marka waxaa taladu ay tahay inuu qofku sameeyo isagu shaksiga nadaafad sare uu la yimaado si uga badbaado cudurada ku dhaca maqaarkiisa oo ka imanaya dhanka nadaafad xumada waayahay wasiir bal haddaan aniga su-aal ku weydiiyo maxaa uga qorshaysan dawladda inkastoo xukuumadeenan ay cusub tahayba haddana wasaaradiina tamarta iyo biyaha maxaa uga qorshaysan wax ka qabadka arrimaha caafimaadka iyo fayadhoorka waxaan ku dadaalayna oon ka shaqeynayna si aan u xidhigtiri lahayn cudurada noocaas oo kale ay dhibaatooyin ka yimaada oo aan magaalada looga heli lahaa magaalooyinka waaweyn oo dadku badan yihiin looga heli lahaa biyo fiican oo nadiif ah maxaanahay udhigno biyaha maxaanahay madaxa kale adduunka waa cabaan waxaan dib ugu noqonayaa doctor cabdiqani siciid doctor waxaad iiga warantaa cuduradan ka dhalan kara nadaafad darrada ka sokow in nadaafadii bey-ada iyo deegaankii la hagaajiyo waxyaabo kale oo aad is leedahay dadku ha ku daraan wax waa looga qaban karaa ma jirtaa waayo meelo badan oo soomaaliya ka mid a ama deegaano fara badan oo dhulka miyiga uu qeyb ka yahay waxaa suuragal ahayn in nadaafadda guud ahaan badanaha guud si guud loo wada qabto marka qofku wuxuu isaga ilaalin kara ma jirtaa ka sokow midda guud ee saameynayso
waa su-aal aada u fiican sahri walaal way jirtaa oo bulshadu nadaafadda qofka inuu shaksiyan ama si individual ah inuu isagu nadaafadiisa u daryeelo ayay ka bilaabataa nadaafada qoysku waxay ka bilaabataa qof kasta inuu isagu ko kor u qaado nadaafadiisa sidii loo helo caafimaad kari marka ama miyi qofku ha joogo ama magaalo ha joogo waxaa khasab ku ah siduu u helo caafimaad waara inuu isagu nadaafadiisa kor u qaado waxyaalaha nadaafada kor loogu qaadi karo oo cudurada looga fogaan karo waxaa kow ka ah qofku in uu meelaha uu jeermisku kasoo gaarayo oo dhan uu iska xiro tusaale ahaan qofku inuu waxa weeye dhaqo gacmihiisa si wanaagsan u dhaqo lugihiisa si si wanaagsan u dhaqo wejigiisa meelaha dhammaan uu qofku ka furan jirkiisu ka furan yahay oo isleeyahay markaas waxa weeye waxaa ka gaarayaan jermis waa inuu iska hadayo taasna waxa aada kor loogu qaadi karaa oo maanta bulshada soomaaliyeed aan isleeyahay way ka maqan tahay waxa weeye maadaama aynu wakti burbura soo marnay waxaa dhacday in health educationkii wacyigii caafimaad uu hoos u dhacay marka in wacyigelin fiican oo caafimaad oo loo sameeyo dadka meel kasta ay joogaan ama magaalaha joogaan ama miyiga joogaan in xoog loo qaado si markaas uu qofku u ogaado maanta qofka soomaaliga oo miyiga ku nool waxa laga yaabaa inuusan garanayn faa'iidada ay leedahay gacmaha uu dhaqanayo inuusan garanayn marka in wacyiga caafimaad kor loo qaado aada baan anigu ugula talin lahaa sii kunaaday waa isaga dowladda iyaga waynala joogaan wasiirka waxa weeye waa codsi aan usoo jeedinayno annaga ka dhaqaatiir ahaan ama mujtamaca caafimaadka u adeega waa waa run oo waxaanu u baahan nahay inaan anaguna waxaweye horumarino arrimaha wacyigelin caafimaad oo ballaaran inaan kala qayb qaadano si buuxda usaarida waayo doctora waad mahadsan tahay khadka telefoonka isna waxaa ku jira dhegeysto kale magaalada naga soo waceysiyo magacaaga ku bilow kadibna su-aasha wasiir ku-xigeenka haddaad weydiin lahayd tamarta iyo biyaha cabdixakiim cige guuleed ama aada weydiin lahayd doctor cabdiqani siciid faarax oo agaasimaha guud ee isbitaalka daryeele magaalada boosaaso ah bal soo dhawow dhegeyste bismillah assalaamu calaykum waa idin salaamaya adiga iyo madaxda kula fadhido iyo dhakhaatiirtaba su-aasha aan rabo inaan weydiiyo dhakhtarka waxa waaye yay mas-uuliyada ka saaran tahay nadaafada sideedaba nadaafada in la ilaaliyo waad ogtahay wadanka burbur culusaa ku dhacay nin walbana farmacy iska furtay oo wuxuu yidhi dhakhtar baan ahay iyadoosan uuna ilaalineynin nadaafadii iyo qofkii asaga naftigiisa uu aqoon ulahayn nadaafada sidii loo ilaaliyo marka yay mas-uuliyad ka saaran tahay in nadaafada la ilaaliyo oo la wacyigeliyo dadka yay mas-uuliyad ka saaran tahay darka inaan weydiiyo midda labaad waxa waaye nin walba farmacy buu furtay oo cirbadihii dadka lagu daray wadooyinka daadsan oo dhiiggii qofkii operationka lagu sameeyey wasaqdiisiiba wadooyinka daadsan arrinkaa iyadaana inuu howl ka qabto oo buraarujiyo oo ummadda wax u sheegay yay xil ka saaran tahay labadaas sualood daktarkaan weydiinaya waa tahay dhegeystahaasi magaalada kismaayo naga soo wacay dabcan suu markii hore ii sheegay marka maxaad ugu jawaabi lahayd doctore
dhegeystahaasi su-aal fiican oo aada u wanaagsan buu na weydiiyey runtii jawaabtu waxay noqonaysaa qof kasta oo professionaala oo garanaya oo aqoon u leh dhibaatada ay keeni karto nadaafad daradu kolley waxa weye mas-uuliyad buuxda baa ka saaran isaga naftiisa iyo dadka kale naftoodaba inuu nadaafadooda guud ku dadaalo tan aan u malaynaya dhanka caafimaadka ay u badnayd oo ah waxa weeye farmasiyada dadka ka shaqeynaya ama goobaha caafimaad oo aan tababar fiican ama aqoon fiican ulahayn siday ay nadaafada u hagaajin lahaayeen bersantaidka nadaafad xumada oo uga timaada dhanka caafimaad goobaha caafimaadka qofka bukaanka ah runtii waa la isdhihi karaa soomaaliya markii la fiiriyo inay badan tahay laakiin waxaa khasab ah mar kastaba wasaaradda caafimaadka iyo cidda caafimaadku wadanka uu uu hoos tago in ay quality control sameeyaan oo arrintaas waxa weeye taxadar laga sameeyo oo qofkii shaqadan ahalka u ah oo professionalkan ku takhasusay inuu ka shaqeeyo si looga fogaado in qof bukaana oo goobta caafimaad yimi oo u yimi in uu waxa weye service caafimaad ka helo inuusan ka qaadin dhibaato oo caafimaad darre uusan ka qaadin taas waxaan malaynaaya waa arrin aada u weyn waa mas-uuliyad weyn oo saaran cid kasta oo waxa weye dhakhaatiirka laga bilaabo wasaaradda caafimaadka dadka aqoonta caafimaadka oo dhan way saaran waayahay waxaan kusoo khatimayaa wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha ee wasiir cabdixakiim ciga guuleed bal adigu maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijka waxaan rabaa inaan inaan u mahadnaq mahad celiyo doctor cabdiqani sida quruxda badan ay uga jawaabay su-aashii dambe maxaadnay soo weydiiyey muwaadinki soomaaliyeed run weeye mas-uuliyaddu way nagada saaran tahay laakiin mas-uuliyadda labaa loo kala qaadaya mas-uuliyadda nabadkeed midna waa mid shaksi ah oo dee qofka bini aadanka ee soomaaliga ah qofka bini aadanka la rabo inuu isagu mas-uuliyaddeeda qaado dee isagu ilaaliyo nadaafadiisa meeshu wax ka cunayo meeshuu degan yahay siduu u nool yahay nolosha isagaa laga rabaa nadaafadeeda inuu mas-uuliyaddeeda qaado magana mas-uuliyeed kale oo nagada saaran oo guud ahaanta nagada saaran oo oo marka yani xagga dawladda iyo marka yidhaha shicibka iyo dadka meelaha caafimaadka ka shaqeeya saaran oo ah iyaguna inay dhowraan oo mas-uuliyad gaara ka saaraan sidii ay maxaa qalab nadiifa ugu shaqayn lahaayeen maxaadaaye dee shacabka ugu gudbin lahaayeen maxaadaaye adeega ay ay ay ay sameeyaan sida ugu fiican marka intaas dadka dawadeyn aad baad umahadsantiin labadiinaba ka qaybgalkan barnaamijka
aad iyaad umaadsantahay saare cabdi axmed oona la socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga welina waxaad naga dhegaysanaysaan v o a washington haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa maxamed cabdi cilmi waxaan ku suganaa degmada gaabacyo gobolka mudug xaqiiqdii haddaan ka hadlo dareenkayga oo xanaankayga ka guuxayo waxaa aad iigu taagan xaaladda soomaaliya maanta ay ku sugan tahay waxamaankayga ka guuxaya soomaalino qarannimadeeda oo lagu lumiyey federaalism waxamaankayga ka guuxayo khayraadkii soomaaliya oo la bililiqaysanayo dad u maqana cid dowlad u maqana aysan jirin waxaa xaqiiqdii maankayga kaleta ka guuxayo in soomaaliya calaadii daba dheeraatay inuu ilaahay maalin un ka baxsho
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiwaaxid macalin ishaa oo ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug runtii maankayga waxaa ka buuxaya dhibaatada dabadheexay gaar ahaan bahda saxaafadda soomaalida ah tacadiyada loo geysanayo haddii ay noqon lahayd dil xarig iyo waxyaabo kale runtii maankayga waxaa ka buuxaya goormay saxafiyiintu noqon doonaan kuwo u adeega dadadooda oo dhibaatada iyo tacadiyada dadka u geysanaya ay ka daydeen runtii waa sakar ama maskax aan isleeyahay in wakti badan ay u baahan tahay aankayga iyo dareenkayga oo dhanna waxa uu yahay mid ku salaysan dhidka saxafiyiintu ma ay ka bixi doonaan
intaasina waxay noogu eeg xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya dhegeystayaashu waxay mar walba noogu soo diri karaan emailka somali at v o news dot com si ay noola wadaagaan waxaa maskaxdooda ka guuxaya ama maankooda ku taagan inay jecel yihiin in ay ka hadlaan idinka oo kusoo hagaajinaya barnaamijka dhalinyarada ee waa go-aankaaga haatan maxamed cabdi ayaa garabkayga fadhiya ballan ka codsada qodobadii wararka ugu doorka roona maxamed mahadsanid zahra madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe maanta booqasho ku tagay magaalada dhowsamareeb ee xarunta gobolka galguduud socdaalka madaxweynaha ayaa imanaya xilli saacada ka hor warmurtiyeed laga soo saaray shirka ay dhowsamareeb ku lahaayeen odayaasha beelaha galguduud iyo mudug kaasoo lagu sheegay in shirka maamul samaynta gobolada dhexe uu ka furmi doono dhowsamareeb madaxweynaha ayaa socdaalkiisii hore ee uu dhowsamareeb ku tegey ku sheegay in degmada cadaado ee isla gobol galguduud uu ka furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe dhowsamareebna uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta beelaha wadadega labada gobol ee mudug iyo galguduud madaxweynaha ayaa la filayaa in odayaashii shirka uu soconayay uu kala hadlo halka uu sida rasmiga uga furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe dhinacaas iyo dalka yemenna mucaaradka xuutiyiinta dalka yemen ayaa kusii siqaya koonfurta waddankaasi waxayna isku dhaceen koox daacadu ah madaxweynaha waddankaasi cabdirabbo mansuur haadi xuutiyiinta ayaa galay magaalada aldaalica waxayna rasaas isweydaarsadeen kooxdaasi taageersan madaxweyne haadi meel halkaasi uga toosan dhinaca waqooyina xuutiyiinta iyo ciidamo daacadu ah madaxweynihii hore dalka cali cabdalla saalex oo iskarabsanaya ayaa waxaa isku hor yimaadeen dad cabanaya oo kasoo horjeeda xuutiyiinta askarta ayaa rasaas ku furay dadkaasi waxayna dileen ugu yaraan hal qof iyagoo dhaawacay dhowr qof oo kale maalintii shalayna waa danjiraha maraykanka ee waddankaasi matthew tuller ayaa sheegay inuu ka niya jabsan yahay in heshiis awood qaybsiga la gaari doono kaasi oo dhex mara madaxweynaha beesha caalamka ay aqoonsan tahay waa cabdirabbo mansuur haati iyo mansuur haadi iyo xuutiyiinta gacanta ku haya magaalada caasimadda ah ee sanca dhinaca kalena wasiirka gaashaandhig ee faransiiska ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday boqol iyo konton qof oo saarnaa dayarad nooceedu uu yahay airbus ee saddex boqol iyo labaatan taasi oo ku dhacday buurada buuraleyda gobolka alps ee koonfurta faransiiska elian vidalis ayaa sheegay in fariin qayladhaana oo laga helay diyaaradda shirkadda german wings taasi oo ku dhacday magaalada barcelona ee dalkii spain una socotay magaalada dusseldorf ee jarmalka andhahday ka kacday magaalada barcelona una socotay magaalada dusseldorf ee dalka jarmalka saacaddu markii ay ahayd tobankii iyo toddobiyo afartan xilliga subax ee dalkaasi waxaanay ku beegneed labaiyo toban daqiiqa kadib markii ay diyaaraddu ka kacday magaaladaasi aad baad umahadsan tahay maxamed oo haatan aynu ku wada nasano dhinacii heesaha waxaan inoo soo qabanayaa heesta dalxiis iyo cododka fanaaniinta raxme roos iyo weliba dalmaryare
aadan dadka door ka jira
heestaasi dalxiis raxmaroos iyo dalmaryare ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni waa go-aankaaga waxaa idila socotiinaysa hare ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan intaynu mar kale barnaamijkan oo kale ah ku kulmayno amaba idaacadeeda subaxnimo lixda iyo barhka wakhtiga bariga afrika aynu isku imanayno waxaanu dhinacayaga idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
duxadii qardiyo dale iyo
aynu dadabdano dalkii aan lahayn dowlo iyo wardeen
This program has come to you from the Voice of America, Washington.